wareegto uu soo saaray taliyaha ciidanka booliisku wuxuu ugu tacsiyeynayaa eheladii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday marxuumku wuxuuna amray oo ciidanka nabadgelyadu meel kasta oo ay joogaan in la soo qabto oo gacan bir a lagu soo qabto lana hor keeno sharciga hadduu gobol jiro iyo hadduu xamar joogo intaba taliyaha ciidanka boliisku warqad buu qoray uu u qaybiyey hay-adaha nabadgelyada oo dhan uuna ku amrayo in la soo qabto gacan ku dhiiglahaas